Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfuray shir looga hadlayo qorshaha istiraatiijiyadda xalinta khilaafaadka shanta sano ee soo socota ee maamulkaasi. Daahfurka shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, dhalinyaro, odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland Maxamed Ibrahin Ogle ayaa ka warbixiyay muhiimadda qorshaha istiraatiijiyadda shanta sano ee soo socota.
waa dukumiintiga waa shan sano shan sano macnaheedu waxaa waaye waa dukumiinti mar kasta la bedeli karo Een, meel yar noqdooyinka meel ka mid a waxaa uga qoran tahay dukumiintigan waxaa la review garaynayo dib u eegis lagu samaynayaa sanadkiiba mar macnaheedu waxaa waaye wax kasta oo soo kordho sanadkaas gudihiisa laga manaaqashoon waana lagu dari waana la kobcinaya laakiin dukumiintigan istiraatiijiyaddu hadda noo yaallo oo la dhigay oo aan soo bandhignay asalkii waa maxay see lagu keenay waxaa iga muhiimsan asalkiisa maxaa saldhig u ah asalkiisa waxaa saldhig u ah diinteenna iyo dhaqankeenna marka mar mar kastaaba waxaa udub dhexaad u ah odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka markii la yidhaahdo wasaaradda policies iyo dukumiintiyo bay shaqo ku leedahay saldhigga xalinta khilaafaadka udub dhexaad waxaa u ah odayaasha dhaqanka weligeedna dhaqankeenna soomaaliyeed saas unbuu ahaa taa marka macnaheeda beddelkeeda in dukumiintigan la sameeyey waxba kama beddelaysa way kordhinaysaa maxay ku kordhinaysaa saddex shay kow horta wax un la aasaaso meel laga raaco in la helo labo haddaan kordhin karno aqoonta iyo adduunka hadda wuxuu u gudbay i t u gudbay haddaan kombiyuutarro iyo in la in la rikood gareeyo khilaafaad ka dhaco iyo noocyada yihiin iyo sida lagu xalliyo aan u heli karno qodobka ugu saddexaad ee ugu dambeeyo haddaan meel kasta oo odayaal dhaqan ay joogaan marka dukumiintiga haddaad sidiisaba fiiriso inta asalka ahoo israacraaco boontida israacraaco haddaad fiiriso marka waxaa waaye wuxuu kobcinayaa awood u yeelayaa muruqana u weynaaya- u weynaynaya odayaasha dhaqanka Afhayeenka salaadiinta maamulka Jubbaland Ogaas Cumar Xiire ayaa bogaadiyey.
marka wasaaraddu way mahadsan tahay hawshaan markaan xaqiiqada ka hadlo sida loo soo barbaraareeyey ama loo soo agaasimay haddii aan gacmaha qabanno waxyaalo badan oo hadda aan fududayn bay fududaanaysaa weliba annaga odayaasha dhaqanka haddaan nahay waxaan qabnaa dhibaato aad u weyn waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhibkana haystee culayska ah ee soomaaliyeed ee nooc walbaba leh ee afar iyo labaatan saacna kor taagan wasaaraddu iyo howleennaha hadday nala qaybsadaan aad iyo aad baad umahadsantihin waayo culays badan baa naga dhacay maxaa sababa afar iyo labaatanka saac markaan u yarnahay shan iyo tobankiis labaatankiis baan gallaa natiijana ma leh ma uba mise waa xooga baan dhahayna meesha ayuyadan ka soo gaadhnan baan ku xallinaynaa Qorshaha istiraatiijiyadda maamulka Jubbaland ee sanadaha 2024 ilaa 2029 ayaa noqonaya midii ugu horeysay oo ay yeelato maamulka Jubbaland kaasi oo looga hadli doono qorshayaasha xalinta khilaafaadka ee shanta sano ee soo socota.